الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdين وبعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii xisnulmuslim waxaan soo gaarnay ducada uu ku ducaysanayo qofka sooman markuu afurayo adducaa waa ducada lixdan iyo sideedaad adducaa ducada uu ku ducaysanayo cinda ifdaari saa'im qofka sooman markuu afuro agteeda marka uu afuro weeye cinda ifdaari saa'im kii soomana markuu afuro agteeda wuxuu leeyahay dahaba adama'u oonkii waa tegey wabtallat alcuruuqu xididadiina waa qoyeen wa habata alajru ajarna waa ii sugnaaday in shaa allahu ilaahay hadduu doono sidaasuu leeyahy xadiidkaas waxaa wariyay cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma wuxuuna ahaa xadiiska bilowgiisa kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam idaa afdara qaala dahaba adama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in sha allah nabigaa sala allahu caleyh wasalama marka uu afuro uu wuxuu dhihi jiray sidaan marka uu afuro marka waa m idaa afdara ay bacda aliftaar wey markuu cuntada cuno kadib uu leey waxaana kutusaya dahaba adama'u oonkii waa tegey wabtallat alcuruuqu xididadii waa qoyeen dhuuntii waa ii qoyday wa habata alajru ajarkiina waa sugnaaday insha allah insha allah waxaa loogu darin qof kastoo sooma ajar u sugnaama marka waxa weyan thubuut alajri waxa weeyaan ayaa mashiiadu ku ayaa mashiiada lagu xiraya ilaa dad badana nabigu sheegay sala allahu caleyh wasalama oo aysan soonkooda aan ka helaynin ilaa oon iyo gaajo maahane ilahay nagama dhigo kuwaas ilaahay nagama dhigo kuwaas marka ducadaas ayuu ku ducaysan wuxuu kaloo ku ducaysan kara inuu yidhaahdo allaahumma allah innii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa biraxmatika naxariistaada allati allaahumma allah innii aniga as'aluka waxaan kugu weydiisanaa biraxmatika naxariistaada anoo kuugu tawasulaya allatii naxariistii wasicad kala gaartay kulla shayin shay kasta an takfira lii inaad ii dembi dhaafto naxariistaada shay kasta gaartay anoo kuugu tawasulaya ilaahayo waxaan ku weydiisanaya inaad ii dembi dhaafto kaas waxaa ku ducaysan jiray cabdullaahi bni camar ibni caas radia allahu tacaala canhuma saxaabigaas ahar ka sugnaaday wey xadiis oo marfuuc oo nabigu ku ducaysan jiray maaha sala allahu alay ti hore nabiga ku ducaysan jiray kana saxaabigaasaa ku ducaystay adducaa ducada uu qofku ku ducaysanaya qabla dacaami cuntada ka hor idaa akala axadukum qofkiin markuu cuno dacaaman cunto markuu cuni rabo wey idaa akala ay idaa araada aklahu wey markuu cuni rabo waayo maahan markuu cuno kasoo jeesto idaa idaa akala axadukum ay idaa araada aklahu markuu qof idin ka mida rabo inuu cuno dacaaman cunto falyaqul ha yidhaahdo bismi illaah ilaahay magiciisaan ku cunaa intaasuu leeyahy bismi illaah kana siyaadi maa kana yaray maa fa in nasiya hadduu halmaamo fii awalihi awalkiisa bilowga hore hadduu halmaamo falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi awalihi wa aakhirihi bismi illaah ilaahay magaciisaan ku cunaa awalihi cuntada awalkiisa iyo wa aakhirihi cuntada aakhirkiisaba ilaahay magaciisan ku cunaa marka laba lafdiba waa sugnaadeen bismi illaahi awalihi wa aakhirihi iyo bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi marka waa sidaas marka xadiidka dhammaystirkiisana wuxuu ahaa xadiidkan caaisha wariday binti abi bakr sidiiq radia allahu tacaala an canha nabiga wuxuu yihi sala allahu calay wasalam ida akala axadukum falyadkur isma allah tacaala fii awalihi qof inin ka mida markuu cunto cunayo cuntada bilowgeeda allaha ku xuso fa in nasiya an yadkura allaha tacaala fii awalihi falyaqul bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi hadduu awal ka halmaamo mar alla markuu soo xasuusto waxa weeyaan ha yidhaahdo bismi illaahi fii awalihi wa aakhirih marka sidaas weeye sidaas weeye marka sidaas ayaa fiican waxaa sugnaaday nabiga sala allahu caleyh wasalam isagoo waxa weyn meel fadhiya ninaa ku ag cunaayay ninka marka bismi illaahi ma uusan dhihin markii cuntadii hal luqmaduhu ay ka hartay oo uu afka u soo qaaday uu yidhi bismi illaahi awalihi wa aakhirihi uu yidhi ila waa nin awel waa halmaamay intaas waa wade hal luqmada u hartay markuu afka usoo qaada yidhi bismi illahi awalihi wa aakhirihi markaasaa nabigu qoslay sala llah alay slm markaasaa nabigu wuxuu yidhi maa zaala shaydaanu yaakul maxw falamaa dakara isma allahi istaqaa'a maa fii badni markuu bismi illaahi yidhi uu wax alla wixii calooshiisa ku jira sooma tago yidhi shaydaanka marka fiiri haddaad bismillaahi marka hore tidhaahde afkaba saari maa shaydaanku ilaahay nicmadiisi waad waardiyeysatay waxa weyne haddii markii aad cunto soo xasuusato tidhaahdana in alla intu cunayu banaanka soo dhigan hun qaacin marka shaydaanka waa inaadan wax naxariisa u gelin oo aad waxa weeyaan arrintaas ka shaqayda man acamahu llahu qofkii alla quudiyo aطacaama cunto falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allow baarik lanaa noo barakee fiihi cuntada dhexdeeda wa acimnaa naquudi khayran minhu mid ka khayr badan waman saqaahu llahu qofka alla waraabiyo labanan caano falyaqul ha yidhaahdo allahuma baarik lanaa allow noo barakee fiihi caanaha dhexdiisa wa zidnaa allow noo siyaadi minhu caanaha wax ka mid ah xadiidkan cabdulaahi ibni cabaas ayaa wariyey radia allahu canhuma dhamaystirkiisuna wuxuu ahaa wuxuu yidhi nabiga ayaan sala allahu caleyhi wasalam la soo galay aniga iyo khaalid ibnu weliid maymuuna bint alxaarith umulmu'miniin zawjadii nabigeenna sala allahu caleyh wasalam ayaan usoo galnay yuu yidhi weelay marka ay noo keentay yuu yidhi oo caana ku jiraan nabigaa cabay markaasaan aniga midigtaan fadhiyay yidhi cabdullahi ibni cabaas haddaan ahay khaalid ibnu weliidna bidixda nabigu joogay khaalidaana weyn markaasaa nabigu yidhi yidhi ashurbatu laka mar haddaan anugu bilaabay adaa leh qofka midig iga xiga iskale cabdullaahi ibni cabaasna waa saqiiran weli qaangaarin laakiin wax garad ah oo waxa wey muraahiq ah marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam cabitaanka adaa iska leh macnaheeda waxa wey midig haddaad xirto qofka waxa weeyaan midig kaa xigaa iskale cabitaanka markaad dadka u dhiibaydo markaasaa nabigu yidhi yidhi fa in shita aathartu bihaa khaalidan laakiin haddaad adiga rabto adugu u fasaxdo waan u doorayaa ninkan odag aho khaalid ibnu weliid ah markaasaan idi yidhi maa kuntu uuhiru calaa su'rika axadan hambadaada qof banu aadana aniga ma u doorayaan idi mana siinayo ee isii anugu haddaan xaq u leeyahy nabiga markaas u siiy marka waxa weeye nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka sidaas ayuu yidhi marka xadiidkaas marka wuxuuna tusaa qofka ilaahay nicmo siiyo inuu sidaas yidhaahdo man acamahu llahu qofka alla quudiyo acaama cunto falyaqul ha yidhaahdo allahuma baarik lanaa fiihi allow noo barake wa acimnaa naquudi khayran minhu wax ka khayr badan dacaamka ka khayr badan cuntadan maxay tahay adduun mid ka janno ilahu kii jannada nasii weye waman saqaahu llahu qofka alla waraabiya labanan caano falyaqul ha yidhaahdo allahuma baarik lanaa fiihi allow noo barake wasidnaa minhu noo siyaadi adducaau ducada lagu ducaysto waan sheegnay cidda warida waxaa weri cabdullahi ibni cabaas adducaau ducada lagu ducaysto cinda alfaraaqi marka laga soo jeesto min adacami cuntada waxaad leedahay alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaatay alladii allihii baa mahad iskale adcamanii iquudiyey haadaa cuntadan oo wa rasaqaniihi igu risaaqay min gayri xawlin xeelad la-aanteed xeeladaasoo minii xaggayga ka ahaatay walaa quwatin xoog la-aantiis ilaahii weynaabaa mahad iskale oo igu risaaqay cuntadan allihii iquudiyey cuntadan oo igu risaaqay oo aniga xoog aan leeyahay iyo xeelad aan leeyahay cuntadan kuna keenin laakiin allah ayaa igu risaaqay sidaasa leedaha waan xadiid saxiixa waxa weeyaan oo tirmidi keyrkiis ay wariyeen kaas ayaad akrisan badanaaba dadka waxa weeyaan waxa weeyaan xadiidkaas saxiixa ah in badanu ma akristaan mid daciif ay u badan yihiin dadku oo mid daciifaa jira oo nabiga sala allahu caleyh wasalam ay laga wariyo la yidhaahdo nabigaa yidhi waa in la yidhaahdo alxamdu lilahi aladii acamana wa saqaana wa jacalana min almuslimiin kaasay marka badanaaba caamada iyo ay yaqaaniino badanaaba waxyaalaha layaab kale kamid tahay dadka waxa weya xadiista daciifka ah unbay yaqaaniin kuwa saxiixaana ma yaqaaniin taasna makriga shaydaankaay kamid taho qofka inuusan alla xusin uu ku dadaalin hadduu ka celi waayo kan saxiixahu ka celino midka daciifkaa ayuu ku tarbiyay marka kaasuna waa daciif xadiidkaas oo dhahaya alxamdu lilahi aladii acamana wa saqaana wa jacalana min almuslimiin waa daciif idiraaba sanadka kaga jira iyo jahaala laba cilaa ku jirta miisaan lictidaal xaafid xaafidu dahabi miisaan lictidaalka juska koobaad safxada laba boqol iyo labaatan iyo sideed wuxuu ku yidhi sanadkiisa markuu nin ku jiru ka hadlayo oo la ihahdo ismaaciil ibnu rabax asulami wuxuu yihi shibu taabiciin weeye ma ara man tha waa kuma ma garanayo ciduu yahay waa majhuul akhraja wuxuu yidhi kharaja lahu abu daawuud abu daawuuda xadiid usoo saaray yuu yidhi rawaa canhu abu haashim ayaa wax ka wariya abu haashim arumani a wax ka wariya waxdow keligiis marka waa majhuul markaasuu yihi wa xadiiduhu mudaribun xadiidkiisuna waa mudarib xadiidka uu wariyo ninka xadiidkan wariyo oo ismaaciil ibnu rabax waa mudarib markaasuu yihi wa huwa bnu cubayda fiihi jahaalatun uma dakara alxadiid xadiidkaanu markaa sheegay xaafid ibnu dahabi miisaanulixtidaalka markuu xadiidkan sheegay wuxuu yidhi gariibun munkaru waa daciif munkar ah gariib weeye waana munkar saasuu yidhi marka taas waay waxyaalaha layaabka badan ka mid taho badanaaba dadka waxa weeyaan waxay caamada iyo ay xifdisan yihiin axaadiista daciifka ah axaadiista saxiixa ah wax ka hor jooga garan maydid meelo badanaad sidaas arkaydaa meelo badan ayaad sidaas oo kale arkaydaa waxyaalaha mathalan oo kaleeto fiili markii suuliga laga soo baxo anagii soo aragnay xadiis saxiixa sugnaaday qofku inuu ku ducaysto gufraanaka way yarta inaad aragto qof ku ducaysanaya laakiin caamadu maxay ku ducaystaan alxamdu lilaahi aladii adhaba cani aladaa wa caafaani kaasa ay xifdisan yihin kaasuna waa daciif jiddan daciif weeye maxayla xadiidkaas waxa weeyaan ibnu maaja ayaa wariyey ismaaciil ibni muslim almakin in la yidhaahdo oo dacfigiisa laysku waafaqsan yahay ee sanadka uga jira xaafid ibn xajarna taqriib tahdiibka wuxuu ku yidhi daciifu lxadiid zawaa-idka waxa wey ibnu maaja waxa weya waxaa ku taalla ismaaciil ibni muslim markuu ka hadlaya wuxuu ihi muttafaqun calaa tadciifi marka waa daciif nin dacfigiisa laysku waafaqsan yahay waa waxaasa marka dadki alla ku xusaayaan badanaa midka saxiixa wax aduu garab mariyey ma garanayo waxaad maqleen markuu suuli ka soo baxo alxamdu lilahi aladii adhaba cani ladaa wa caafaani daciifkaasuu yaqaana gufraanaka oo saxiixa ma yaqaano aqinka waxaad maqleen markii la aqimo waxa oo qad qaamat isalaad qad qaamat salaad uu yihahdo xadiis saxiixa soo arooray muadinku wuxuu yidhaha in laga daba yimaado qad qaamat isalaad qad qaamat salaad waxaad arkaya caamadii iyagoo leh aqaamaha allahu wa adaamaha aqaamaha allahu wa adaamaha waa xadiis daciifa waay abu daawuudaa wariyey sanadka rajul mubhamaha uga jira iyo nin daciifa laba cila ku jirta shahri ibnu xawshab ayaa sanadka uga jiro daciifa iyo nin mubhamaba oo xadathanii rajulun aba ku jirtaba sanadka waa eberba marka waxaasoo dhan waxaa la rabaa qofku inuu iska ilaaliyo axaadiista saxiixa uu ilaahay ku xuso inta kuwa daciifka iska daayo xadiiskaana markaa saxiix wuxuu kaleeto qofku uu dhihi karaa markuu cuntada dhammaysto alxamdu mahad lilaahi ilaahi ay u sugnaatay xamdan mahad kahiiran fara badan dayiban wanaagsan mubaarakan fiihi dhexdiisa la barakeeyey hayra makfiyin midaan laga kaafto midaan laga kaafin addoommadiisa risaaqadooda xaalo uu yahay ilaahay walaa muwadacin midaan laga tegin xaaluu yahay walaa mustaqnan canhu midaan laga deeqtoonayn xaaluu yahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo wuxuu leeyahay alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaatay xamdan mahad ayaan ilaahay mahadinaa xamdigoo kahiiran fara badan xamdigoo dayiban wanaagsan xamdigoo mubaarakan la barakeeyey fiihi dhexdiisa hayra makfiyin maxay tahay macnaheeda xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi qaala ibnu badaal yaxtamilu an yakuuna min kafatul inaaa kafa'a oo hamzaa oo mahmuus inuu yaha dhacdu yidhi oo min kafatul inaaa weelkiiyaan gediyey laga keenay markaas macnuhu wuxuu noqonaa ilaah baan mahadiyaa hayra makfiyin xaala uusan alla ahayn mid nicmadiisa lagu celiyo ey hayra marduudin calayhi incaamuhu weyu allaan mahadinaa ilaahay nicamta addoommada kale hadday xataa aba wax kuus galaan waxaad dhihi kartaa kaama rabaa dhihi kartaa laakiin ilaahay lama dhihi karo hal ilbirsi nicmadiisa laguma celiyo taas waa macno wa yaxtamilu an yakuuna min alkifaayati makfiintaanu kifaaya inay ka timidna waa dhici kartaa huu yidhi markaasna macnuhu waxay noqon ana allaha hayru makfiyin risqu cibaadi ilaahay lagama kaafiyo addoommadiisa risaaqidooda liannahu laa yakfiihim axadun hayruhu maxaa yeelay qofaan ayag aan alla ahayno addoommada ma kaafiyo ku waxa weyn hal qof oo ilaahi weynaa ka deeqtoomi karo cid kale kaafido cid kale ku filnaataa ma jiro addoommadoo dhan saacad walba iyo laxdo kasta iyo ilbirti kasta ilaahay u baahan yahi marka labadaas macnay noqon hayra makfiyin mid aan nicmadiisa lagu celin xaalu yahay alle amase hayra makfiyin mid aan addoommadiisa risaaqadooda laga kaafin xaalu yahay oo cid kaleeto macnaha ilaahay kama kaafido ma tira addoommada annagaa risaaqayna alle addoommada asagaa risaaqa cid kaleeto oo kaafida addoommadana ma jirto saas weeye walaa muwadacin mid laga tago xaaluusan alla ahayn ilaahay lagama tago walaa mustaqnan canhu mid laga deeqtoomaad laga deeqtoonaado xaaluusan ahayn rabbanaa yaa rabbana rabbigeeniyo ducaau dayfi martiga ducadiisa lisaaxibi acaami qofka cuntada waxa weeyaan cuntadale uu ducay lahaa martiga markuu cunto cuno inuu iska dhaqaajiya lama raba ama iska aamuso qofkii cuntada siiyey inuu u duceeya sunna inuu u duceeya sunna ilaa isaan ixsaana loo gala waa inuu isna ixsaan sameeya ducaau dayfi martiga ducadiisa lisaaxibi tacaami ugu ducayna wuxuu leeyahay allaahuma baarik lahum ilaahow u barakee fii maa rasaqtahum waxa aad ku risaaqday ilaahw barakee xadiidkii horeto maanan soo sheegin raawiga wariyey waa abu umaama abuu umaama ayaa wariyey ducaau dayfi martiga ducada uu ugu ducaynaya lisaaxibi tacaami qofka cuntada leh wuxuu leeyahay allaahuma baarik lahum ilaahu u barakee fii maa rasaqtahum waxa aad ku risaaqday ilaahow risqigaad siday u barakee waqfir lahum alla u dembi dhaaf warxamhum allaw u naxariiso saasuu leeyahy cabdullaahi bni busri ayaana xadiidkan wariyey ayaa xadiidkan wariyey altacriidu in loo sarbeebo biducaa'i duco loogu sarbeebo lidalabi dacaami cuntada dalbashadeeda aw isharaabi ama cabitaanka waxa weeyaan ducadan wuxuu ka hadlayaa qofka qofku wuxuu ka rabaa waxa weeyaan inuu cunto siiyo ama cabitaan siiyo isiib dhihi maayee sarbeeb ducu waxa weeyaan uu ugu sarbeebin ducu ugu sarbeebin sarbeeb macnaha waxaa la ihahda hadal aan caddayn laakiin wax laga fahmi karo marka qofku ka rabaa inuu cunto siiyo ama cabitaan siiyo war cunto isii dhihi maayo wuxuu leeyahay ilaahu qofkii cunto isiiya keyrsi uu leeyay qofkii marka waa fahma waa siina taas wey wuxuu leeyahay allaahuma allow adcim quudi man adcamanii qofkii iquudiya wasqi allow waraabi man saqaani qofkii iwaraabiya ilaahow qofkii iquudiya quudi oo qofkii iwaraabiya waraabi miqdaad ibnu aswad ayaa wariyay xadiidkan radia allahu canhu miqdaad ibnu aswad ayaa xadiidkan wariyey adducaau ducada lagu ducaysto idaa afdara markuu qofku ku afuro cinda ahli beytin qoys agtooda markuu dad ku ag afuro ducadii uu ugu ducay lahaa dadkaas afurka siiyey adducaau ducada lagu duceeyo idaa afdara markuu qofku ku afuro cinda ahli beytin qole agtooda wuxuu leeyahay dadkii afurka siiyey wuxuu ugu ducayn afdara cindakum agtiina ha ku afureen assaa'imuuna dadka soomano ilaahay weynaa waxaan ka baryey dadka sooman inay agtiina ku afuraan oo dadka soomano inay agtooda ku afuraan ma dana ugu jirta dan miyaa ku jirta dad soomano inay agtaada ku afuraan hayda danta ku jirta ajanadkeeleda saas weeye waxa weya dadka oo haddii aan aakhirada aan garanayno dad soomano inay agtooda ku afuraan iyaga dhibayba u arkaan waxay leeyihin culays iyo marti maan qaadi karaa laakiin dad soomano agtaada inay ku afuraan dan weyna ku jirto ajar weyna laga hela nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi qofka waxa weya qof afuriyo sooman ajarkii qofka soomanu lahaa oo kalaa la siina iyadoon kii soomana ajar laga nuqsaamin marka ajar weyn ayaa laga helaa marka wuxuu leeyahay waxaad leedahay afdara cindakum saa'imuun agtiina ha ku afureen dadka sooman wa akala tacaamakum alabraar cuntadiinana baariyaalku ha cuneen ilaa nabiga xadiis saxiixa ka sugnaaday walaa yaakul tacaamaka ilaa taqiyun cuntadaada yuu cunin ilaa qof taqiya maahna qof kale marka qofka taqigaa inuu cuntadaada cunana ajarna waad ka helin ducadiisa waxa weeyaan taqiga waa maqbuulo ducadiis waa maqbuule mogta qofka taqiga qur-aanka alla ku sheegay inamaa yataqabalu llaahu min almuttaqiin ilahay wuxuu wax ka aqbalaa waa muttaqiinta marka qof muttaqi ah inuu dacaamkaaga cuno danweyna kugu jirta ajar iyo dacwadiisa lagu aqbalo waakala dacaamakum cuntadiina ha cuneen alabraaru baariyaalku wa sallad ha ku sallido calaykum korkiina almalaa'ikatu malaa'igtu malaa'igtu haynin ku sallido malaa'igtu haynin ducaydo malaa'igtuna waxa weeyaan waa addoommada ilaahay ee baariyaalka ahaa waxa weeyaan ducadooda maqbuulo ah marka sidaas weeye xadiidkana waxa weeya wuxuu ku sugnaaday nabiga sala allahu calay slam nabiga wuxuu yidhi idaa afdara cinda ahli ana nabiya sala allahu alay slam yaquulu ducadaana nabigu dhihi jiray idaa afdara cinda ahli beytin saas xadiidka waxaa weli anas ibnu maalik marka anasa wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam markuu dad agtooda ku afuro sidaanuu dhihi jiray afdara cindakum saa'imuuna waakala dacaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika aan nabigu dhihi jiray sala allahu alay slm markuu dadku ag afuro ducaau saa'im qofka sooman ducadiisa idaa xadara dacaamu cuntadu markay timaado walam yufdir uusan afuran maalintii inta uu sooman yahay qofka meel hadduu yimaado cunto lagu cunayo maalan meel xaflada looga yeeray waa yimid waana sooman yahay mana afurin qofka sooman waxa weeye sunnada sooman qofka sunnada sooman waxa weeyaan qofkaasu hadduu rabana waa afuri karaa hadduu rabana waa cuni kara hadduu wuxuu sooman yahay sunno ay tahay nabigay ka sugan tahay fa in shaaa aacim wa in shaaa tarak waxa weeye nabigay ka sugan tahay sala allahu alay sl xadis muslim uu wariyey kun iyo afar boqol iyo soddon uu ku wariyey marka waxa weeyaan qofka sooman ee mutadawic ah amiiru naftii naftiisa isaga amiir ku ah hadduu rabana waa afurin hadduu rabana waa sii wadan culimmadu waxay dhahdaan yaa feecan inuu afuro haddii xaflad looga yeero martiqaada looga yeeray waa yimid waana soomanya ma inuu afuraa feecan mase inuu soomanaado labadaba inay u bannaantahy waan ogaanay taasii fadli badan culimmada gobolkood waxay yidhaahdeen waxaa la fiirin qofka marti qaaday ayaa la fiirin hadday niyadiisu qaanicta ku qanacsan tahay inuu iska soomanaado uusan ka xumaanayn oo imaatinka uu yimid ay qanciday bis wey soonkiisa inuu sii wata u fiican haddii qofkii xumaanayo isleeyahy qofku maanta inuu kuu afuray aheedna inuu afuro sidaasaa fiican sidaasay yidhahdeen calaa kulli xaal sunnadiina waan sheegnay waxa weya inuu hadduu rabana soomanaa karo hadduu rabana afuri karo mar hadduu soonku sooman yahay sunna yahay oo uusan waajib ahay marka qofkii soomana soon sunnaa ee waxa weya meel cunto lagu cunayo yimid hadduu afuro haddee dadkiiu ka mid yahay laakiin hadduusan afurin maxaa laga rabaa inuu duceeya laga rabo waa inuu duceeyo wuxuu yidhi ducaau saa'imi qofka sooman ducadiisa idaa xadara markuu yimaado aطacaamu cuntada walam yuftir uusanna afurin nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa duciya axadukum qof inin ka mida marka loo yeedho falyujib ha ajiibo qof muslima oo walaalkaa hadduu kuu yeedho u ku yidhaahdo ii imow waxa weya aroosuu leeyahay xaflad kaluu leeyahay ii imow uu ku yidhi qofkii loo yeedhaa ha ajiibo fa in kaana saa'iman hadduu sooman yahay falyusalli ha duceeyo falyusalli ha tukado maaha laba ragca ha tukada maaha falyusalli ha duceeyo wa ha duceeyo wa in kaana hadduu yahay muftiran mid afuranna falyatcam cuntada ha cuno marka markaad cuntada lasoo dhigo haddaad sooman tahay waa ducayn haddii aad waxa weeyaan afuran tahayna cuntadaad wax ka cuni wa macnaa falyusalli ha duceeyo macnaheeda waxa weeye ey falyadcuu ha duceeyo xadiidkana abu hurayra ayaa wariyay radia allahu canhu maa yaquulu wuxuu leeyahay asaa'imu qofka sooman idaa saabahu markuu caayo axadun qof adoo sooman haddii qof ku caayo oo ku aflagaadeeyo ama kula dagaalamo maxaad samayn maxaad samayn waxaad leedahay inii aniga saa'imun mid soomanaan ahay inii saaimun anu waa soomana inuu kuu jawaabima waa sooman aad leedahay ee warkuu ku yidhi oo kale kula hadli maydi ilaa isagu waxa weeyaan adiga waxaad ka soomaydaa waa wax kastoo alla xarimay cuntada kaliya maaha cuntada maalintaasayba kaa xariman tahaye beentu habeen iyo maalinba xaarima ka ahayd soo maaha marka iyo cayda iyo afxumada marka qofka sooman waxaa la rabaa inuu ka soomo wax kastoo alla ka xarimay ee hadduu yidhaha cuntadiina waa ka sooma xaaraantii habeen iyo maalin xaaraan aheedna ka soomi maa hadda ajar heli maa saas darteed xadiiska tamaamkiisa ama dhammaystirankiisu wuxuu ahaa nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam asiyaamu junna falaa yarfuth walaa yajhal waxa weeye soonku waa ja waa gaashaan oo naarta looga gaashaanto ee qofku yuusan afxumo samayn yuusan jaahilnimo samayn wa in imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul innii saa'imun maratayn haddii qof la dagaalamo ama aflagaadeeyana ha yidhaahdo aniga waa soomane laba goro ku celiyo marka taas ayaa la rabaa xadiidka abu hurayra ayaa wariyey marka haddii qof waxa weyan ku caayo ama kula dagaalo waan soomanahay ayaad leedahay ee caydii uu ku yidhi ugu jawaabi maydid adducaau ducada lagu ducaysto cinda ru'yati baakuurati thamara midhaha kuwa ugu horeeya arkidooda agteeda baakuurada waxaa la yidhaahdaa awalu thamara midhaha ugu horeeya beerta bislaada midhaha ugu horeeya oo beerta ka bislaada kuwaasaa la yidhaha baakuura marka midhahaas ugu horeeya marka la arko ducadii lagu ducaysa laha weeye ducadan adducaau ducada lagu ducaysan cinda ru'yati baakuurati thamara midhaha kuwa ugu horeeya aragtidooda agteeda allaahuma baarik lanaa allaw noo barakee aa laleeyahay fii thamarina midhahayaga allaw midhahayaga noo barakee wa baarik lanaa allaw noo barakee fii madiinatina magaaladayada ummaddan soomaaliyeed layab waxa weeyaan magaalooyinkooda ay degan yihiin oo ay ku shaqaystaan oo ay ku ilmo dhaleen oo ilaahay ku caabudaan oy diinta ku barteen oo ay diinta ku barteen oo ay dacwadooda ka wataan u ducay maayo magaalooyinkooda waxyaalahan meelahaas haddaad aragta carabta waxa weeyaan qofka magaalooyinkiisu u ducaysan dhulkiisu u ducaysan nabigiina sala allahu alay wasalam waa kana wuxuu ku tarbiyan dadku magaalooyinkooda inuu duceeyaan ma garatay waxa weyan ummadan soomaaliyeed musiibada haysata waxay magaalooyinkooda la wada gubanayaan waxa weeyaan mid ducaynaya arki mayd oo magaalada ilahu noo barkeele war magaalooyinka u duceeya oo ummadda u duceeya oo dhulka u duceeya oo waxa weeyaan ilaahay u calacalo ilaahay tuuga subxaan allah marka waa inaad u ducayda mar kasta ku xilxilida beledka aad degantahay iyo magaalooyinka muslimiinta si gaara beledkaaga ugu ducayso magaalooyinka dhanba muslimiintana u wada ducee allaahumma allow baarik lana noo barakee fii hamarina midhaahyaga wa baarik lana noo barakee fii madiinatina magaaladayada allow noo barakee saasaa nabigu yidhi sala allahu alay slm halla dhaho wa baarik lana allow noo barakee fii saacina suuskayaga saaca waa koombada wax lagu beegto marka ilaahow suuskayaga noo barakee wa baarik lana allow noo barakee fii muddina mudkayagan allow noo barakee mudkana waa koombo kaloo yar marka mudku iyo saaca mudkaa yar mudku waxa weeyaan nin aan sacabadiisu weynayn labada sacab markuu saas isku saaro ay sanna yarayn ee dhexdhexaada labadaa sacaboo buuxda alana mud afar sacab marka a waxay tahay hal sac sida ugu saxsan oo lagu cabiri karana waa saas mudkii nabiga sala allahu caleyh wasalam weeyaan waxaan ka hadlaya cabirkaas kii nabiga intaasu leeka nin aan sacbadiisu aad u weynayn ay sanna yaryarayn waxa weya markuu labada sacab saas kuu qabto faraxana fidiyo badar marka lagu shubo la beego ad loo beego intay qaado intaas waa hal mud afartaas marka afar mudna waa hal sac xadiidkaas abu hurayra ayaa wariyey wey abu hurayra ayaa wariyey ducaau lcudaasi hindhisada ducadeeda qof hadduu hindhiso ducadii uu ku ducaysa lahaa iyo ducadii qofkii kaloo maqlaa ugu ducay lahaa xadiidkaas haddaan soo sheegnay abu hurayra wariyey midka oo waxa weya in qofka markii midhaha ay la arko kuwa ugu horeeya ducadaas lagu ducaysto abu hurayra wariyey ducaau lcudaasi hindhisada ducadeeda idaa cadasa markuu hindhiso axadukum qof inin ka mida falyaqul ha yidhaahdo alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaaday intaas inuu yihahdo isaga laga rabaa qofka hindhisay qofkii markaa la joogo walaalkiisa ama saaxiibkiisana waa tanaa wixii laga rabaa walyaqul ha u yidhaahdo lahu qofka hindhisay akhuuhu walaalkiis ow saaxibun ama saaxiibkiis macnaha qofka muslimka ahoo la jooga weeye walaalka la sheegaya walaalkiis oo islaamnimada ugu walaala weeye waa shaku raawi inuu nabigu yidhi saaxiibkiis iyo inuu yidhi walaalkiis waana isku micnihi qofka muslimka oo walaalkiisaa loola jeedaa walyaqul ha u yidhaahdo lahu qofka hindhisay akuuhu walaalkiis aw saaxibu ama saaxiibkiis yarxamuka allahu ilahay ha kuu naxariisto saas inu yidhahda rabaa laakiin waa shardi inuu asagu alxamdulilah yidhahdo hadduusan asagu inta hindhiso iska aamuso adigu ducaymayd nabiga sala allahu alay waslam ninaa agtiisa ku hindhisay markaasuu ilaahay mahdiyin kaasaa nabigu u duceeyey mid kale agtiisa ku hindhisay waa ilaahay ma usan mahadin iska aamusay nabiguna waa ka aamusay uma ducayn markaasuu rasuulka allow hebel waa u ducayd aniga iima ducayn markaasuu yihi rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam hebel ilaahiyuu mahdiy saasaan ugu duceey adugu waa mahadidiida allah saasaan kaaga daystay marka qofkii alxamdulilah dhiidiida looma duceeyo qofkii alxamdulilah yidhaahda yarxamuka allahu yaa la yihahda haddii marka markii yarxamuka allahu aad tidhaahdo asagii haddana ducaa laga rabaa inuu soo celiyo fa idaa qaala markuu yidhaahdo fa idaa qaala marka saaxiibkiis u yidhaahdo lahu kii hindhisay yarxamuka allah fa idaa qaala markuu u yidhaahdo lahu ay lilcaatisi kii hindhisay yarxamuka allah markuu u yidhaahdo walaalkiis falyaqul waa inuu yidhaahda kii hindhisayna yahdiikumullahu allah inin hanuuniyo wa yuslixu baalakum xaalkiinan alla hagaajiyo marka fiiri qofka hindhisay labaa laga rabaa qofka maqlaayana midaa laga rabaa bis qofka hindhisay markuu hindhiso waxaa laga rabaa alxamdulilah inuu yidhahdo oo uu dhegaysto marka loo duceeyo la yidhahdo yarxamuka allahu uu haddana soo celiyo yidhahdo yahdiikum allahu wayslix baalakum labadaasaa laga rabaa qofka hindhisay kan dhegaysanaya hal arrimaa laga rabaa qofkii alla mahdiya inta hindhisa inaad tirahdo yarxamuka allah marka xadiidkaasna abu hurayra ayaa wariyay radia allahu canhu maa yuqaalu waxaa laleeyahay lilkaafiri gaalka idaa cadasa hadduu hindhiso faxamid allah ilahi mahdiyo gaala agtaada ku hindhisay markaasuu yidhi alxamdu lilah lawa dhii karaha gaale waana yidhaahdaane marar badane alxamdu lilah uu yidhi waana gaal awalna waxaa lagu yidhi qofkii hindhiso alxamdulilah yidhahda u duceeyo yarxamuka allahu dhe maxaad samayn ma yarxamuka allah allah kuu naxariistaad leeda gaalo may u fiirso maa yuqaalu waxaa laleeyahay lilkaafiri gaalka idaa cadasa markuu hindhiso faxamid allah la mahdiyo waxaa laleeya yahdiikumullah ilaahay waynahaynin hanuuniyo gaalo wa yuslixu baalakum xaalkiina allaha hagaajiyo gaalnimada allah idinka soo saaro islaamnimaa loogu ducay fiiri hidaaya loogu ducay marka gaalada waxaa bannaan in loogu duceeyo ilaahay inuu hanuuniyo laakiin ayagoo gaalaa in naxariis loogu duceeya ma banaana marka masaladaas waa kuu kala caddaad gaalada weliba xadiidkana waxaa ku jirtay xadiidka waxaa ku jirtay xadiidkan abu abu muusa alashcariya wariyey yahuudda fiiri yahuudda moogtaa nabi maxamed waa yiqiineen in nabi xaqa yahay sida qur-aanka alla ku sheegay aladiina aataynahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum ilaah wuxuu idhi subxaana kuwa kitaabka aan siinay waxay nabi maxamed u garanayeen sala allahu calayhi wasalam siday caruurtay dhalaan u garanaya caruurtay dhaleen siday u garanayaan inuu rasuulkii xaqa ahaa yahay oo nabigoodii muuse ahaa iyo nabi ciise ay ku bishaareeyeen inuu kii laftirkiisa xaq ahaa yahay saasay u garanayeen laakiin cinaad iyo xaasidnimo ayay u diideen soomaadan garan saas darteeda marka ducada nabiga inay helaanay rabaanuu yidhi abu muusa alashcari wuxuu yidhi inta nabiga ag yimaadaan ay hindhiso iska keenaan markaasay dishkax leeyihin ha fiiri inta nabiga ag yimaadaan ay hindhiso iska keenayan qoraysan ka gelinayan adugu waxyaalabun samaynahay markaasay dishkax leeyihin bis waxay rabaan in nabigu yarxamukumullah uu yidhahdo ay sugaayeen nabiga hadda may gaadi karaan nabiga ma yidhaahdee markaasa nabiga wuxuu yidhahdaa yahdiikum ullahu wayusxu baalakum ilaahay haynina hanuuniyo xaaladiinuna hadda waa liidatahay allah xaaladiina hagaajiyo oo hanuun allah ina siiyo iyo tawfiiq imaanna allah ina waafajiyo saas weeye xadiiskaas abu muusa alashcari ayaa wariyey radia allahu canhu adducaa ducada loogu duceeyey lilmutazawiji qofka guursaday qofka guursaday marka guurku dhaco ducada loogu duceeyo baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo wa baaraka calayka korkaaga allaha barakeeyo baaraka allahu laka allaha ku barakeeyo wa baaraka calayka korkaaga allaha barakeeyo wa jamaca baynakumaa allah aynu ku kulmiyo fii khayrin wanaag saasaa loogu ducayna qofka waxa weeyaan guursaday sidaasaa loogu ducaynaa baaraka allaahu laka allaha ku barakeeyo wa baaraka calayka korkaaga allaha barakeeyo wa jamaca baynakumaa fii khayrin ilaahayna khayr ha iskugu kin keeno ma garatay markaa qofka guursaday sidaana loogu ducayn baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr allaha ku barakeeyo korkaaga allaha barakeeyo khayrna allaha iskugu kin keeno abu hurayra ayaa xadiidkaas wariyey nabiga sala allahu calay wasalam ugu tahniyaday jiray yidhi qofka guursada kaana idaa rafa'a alinsaana idaa tasawaja qaal rafa'a marka tahniyeynta wey markuu qof u tahniyadaynaya nabiga qofkaasoo guursaday sidaanuu dhihi jiray marka sidaasaa sunna waana markii nikaaxu dhaco kadib sidaasaa sunna laakiin wiil iyo caano waxa weeyaan gudbood iyo gabdho waxaas duca maaha waxaas iska sheeko waay sida fiican waa sidaan wiil iyo caano intaad leedahay wiil iyo caano waxay yihiin yaa yaqaan waxa weeyaan wiil aan fiicnayn hadii la siiyo ka war waa inaan la siina mid kuwo badan waxaa ka roon inaan ilaahay ku siin marka inaad adigu ducooyin barako iyo khayraad iyo waxaas ugu ducee laakiin wiil caano iyo waxa weeyaan waxbaa qiimaad saasa ma laha waaye ducaau lmutasawijhi ninkii guursaday ducadiisa iyo wa shiraai daabati kii daabadda soo gatay qofka baabuurka soo gatay ama ratiga soo gatay ama faraska soo gatay amase guursaday ducadii uu isagu ku ducaysa laha idaa tasawaja axadukum qof idin ka mida markuu guursado imra'atan islaan qof idin ka mida markuu islaan guursado uu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam aw ish ow amase idashtaraa markuu soo gato khaadiman qaadin hadduu soo gato addoon soo gato suuqaa tegin addoonad ka soo gadan waa markii addoommadu joogeen hadde falyaqul addoonna waxaa la ihahdaa muslim iyo gaala markay dagaalamaan gaalada dadka laga soo qafaasha la yidhaha addoommo kuwaasa la yidhaha addoommo marka o awishtaraa qofkii soo gata khaadiman falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allaw inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa khayrahaa gabadhan aan guursaday khayrkeeda ama waxa weyn wa khayra maa shay khayrkiisaan ku weydiisan allahuma allaw inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa khayrahaa gabadhan aan guursaday khayrkeeda wa khayra maa shay kayrkiisaan ku weydiisanaa jabaltahaa aad ku dabeecayday caleyhi korkiisa jabaliyada waxa weya dabeecadda qofka alla ku abuuray wey dabeecadda ilaahay ku abuuray wey wa khayra maa shay kayrkiisaan ku weydiisanaa jabaltahaa aad gabadha ku abuurtood ku dabeecayday caleyhi korkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magangalaa min shariha gabadhan aan guursaday sharteeda iyo wa shari maa shay shartiisa jabaltahaa aad ku dabeecayday caleyhi korkiisa waxyaalaha aad ku abuurtay waxa weeyaan ilaahay oo akhlaaqda oo lilidata ah taasna ilaahay waa ka magan waa kaa magangala wa idashtaraa markuu soo gato qofku baciira neef geela neef geela hadduu soo gato falyaakhud ha qabto bidirwati sanaami kuruska meesha ugu sarrayda ha ku dhego walyaqul ha yihahdo mila dalika inta haddaan soo akrinoo kale ha yihahdo kuruska meesha ugu sarraydaad dhab dhihin maxaa shaydaanka meeshaas fariista shaydaankaa fariista xadiiska imaam axmed uu wariyey xaakimna uu wariyey sheekh naasirdiin albani saxiix jaamic sakiir uu ku saxiix yeelay afar kun iyo saddex afar kun iyo iyo soddon xadiidkaas nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi waxa weeyaan shaydaanka ayaa fariista ratiga meesha ugu sarayda calaa dirwati kuli baciirin shaydaanu calaa dirwati kuli baciirin rati kasta kurska foodiisa meesha ugu sarayda shaydaana fadhiya meesha marka bartaasaad qaban shaydaanka marka meesha uu fariista markaad ku dhegtaa ducadan ku ducaysan adducaa ducada lagu ducaysto qabla ityaani zawjati xaaska u tegidiisa ka hor ninkii haweentiisii markuu u galmoonayo intuusan u galmoon ducadan inu ku ducaystaa la rabaa waxaana nabiga ka sugnaatay sala allahu caleyh wasalam qofkii ku ducaysta waxa weeyaan haddii habeenkaas ama maalinkaas ama waqtigaas caruur ilaahay dhexdooda ka qadaro carruurkaas shaydaan ma dhibo marka in loo xirsi xiro carruurta waqtiga ay ku habboon tahay sidaas weeye wuxuu leeyahay bismillah ilaahay magaciisaan ugu galmoonaa allaahumma allow janibnaa naga dheeree ashaydaana shaydaan wa janib ishaydaana ilaahu shaydaankana ka dheeree maa rasaqtanaa waxaad nagu risaaqday allow shaydaanka ka dheeree cabdullahi ibn cabaasaa weriye xadiiska ducaaulqadabi carada ducada looga ducaysto macnaha qofku markuu caroodo duca waxaa jirta qofku inuu ku ducaysa la raba hadduusan ku ducaysan shaydaanka waa ka faa'iidaysana caradaas markaasuu hadalla qatara oo waxa weya inuu ku hadlaa dhacda ama afcaal qatara uu sameeyo wuxuu leeyahay qofku acuudu billaahi allaan magangalaa min ashaydaani shaydaankan ka magangalaa shaydaanka arajiimi naxariista ilahay laga fogeey xadiidka dhammaystirkiisuna wuxuu ahaa xadiidkan waxaa wariyay sulaymaan ibnu surad saxaabi la yihahda sulaymaan ibnu surad wuxuu yidhi nabigaan la fadhiyey sala allahu calay wasalam markaasaa laba nin iscayday mid ka mid aha markaas wejigii gaduutay markaasaa waxa weeyaan labada xidhid oo maaratay surka labada dhinac ka marta labadaas oo oo waxa weeyaan labada dhinac xawlmariidyada labada xawlmariid ayaa barartay inta barare macnaha xanaaq aa weynaaday labadaas xawlmariid waa labada xidhid oo oo maaragtay dhuunta labada dhinac ka mara xawlmariidyada la yhahdo dadka xoolaha ama geelana magacyo kaley leeyihiin marka waa labadaas xidhid ayaa la yidhahdaa marka biyo buufyo a la yhahda markay geela ku yaaliin horta labada biyo buufa la yhahda markay geela ku yaaliin dadkana xawlmariidyaa la yidhaahdaa labadan guriga labada dhinac ka mara waayo labadaasaa bararayu markaasaa nabigu inta arkay wuxu anugu waxaan aqaanaa yidhi kelimad hadduu dhihi laha wax alla waxaas dhibaato u dareemaya ay ka tegi lahayd waa maxay kelimada acuudu billahi min ashaytaan rajiim wax alla wuxuu dareemaya waa ka tegi lahayn hadduu intaas yihahdo ilaa waxa afuufaya waa shaydaan saasuu yidhi marka taas inuu yidhahdaa la rabaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim ducaau man qof ducadiisa ra-aa arkay mubtalan qof la imtixaanay haddaad aragto qof balaayiya ku dhacday maxaad leedahay ma ku qosli yah dad badan way ku qoslaan way ku jees-jeesaan dadka imtixaan ku haysto waxa weeyaan qof la imtixaanay oo waxa weeyaan cuduro a lagu imtixaanay waxa weeyaan cuduraa haysta amase waxa weeyaan diinka alluu ka fogyaho waxa lagu imtixaanay dalaal waxa weyan dhareerkaa ka socda meeshaasuu fadhiyaa jaadka u yaalla sigaarka u yaalla afkaasaa dhacaanku ka socda sida waxa weyan arig doog cunay markaasu meeshaas fadhiyaa markaasuu qiiqa sankiiyo afka ka sii dayn urka meesha lama soo mari karo dhididka wasaqdiisa haddana salaad aadima soon aadima haddana in wa iska faraxsan yahi qofkaas waa dulli uma dhimana balaayena uma dhimana ma garata marka inaad iskala ficnaato oo aad tiraado waxaas dulliga oo kale anagu ma nihin maaha waa inaad ilaahay horta ku mahdido nicamta uu ku siiyey ilaahay in uga shukrido balaayadaas kaa badbaadiye ya ama qof dhibaato sidiisa diin ahaan aan dhibaato haysan lakin dhibaato adduuna haysata faqriya haysata markaasuu tuugsanaya luqmadu laqi laha yulaq yulai ka war ya amase waxa wey indhihiyu beela waa indhala-i ama waa dhagala-i ama lugu la-i ama gacanu la-i ama luguya gacanu la-i ama dhabarku kala jabany bal qof un musiiba haysata meeqaad maalinta arki ya waxa wey lama tiri karo qof markaa musiiba waxaa haysata balaayooyinka adduun ama amase musiibo diimeed haddaad aragto qof musiiba haysato ducadaad ku ducaysa laheed wey waa tanaa ducaau man qof ducadii uu ku ducaysa la ra arkay mubtalan mid la imtixaanay wuxuu leeyahy alxamdu mahad lilahi ilaahay u sugnaatay alladii allihiyaa mahad iskale caafaani aniga iga caafiyey mimabtalaaka waxa uu adiga kugu imtixaanay waxa uu kugu imtixaanay allihii iga caafiyey ilahasa mahad iskale saasaad leeda ilaa balaayadan ilaaha kaa ilaaliya adiga isagana alla ku imtixaanay alxamdu mahad lilaahi ilaahi u sugnaaday aladii allihi caafaana iga caafiyey mimaa kii ibtalaaka uu kugu imtixaanay bihi maaga wa fadalanii allihii dheeraad i siiyey waxaan dadku haysanaysiyaa mahad iskale calaa kahiirin in badanna dheeraad iga siiyey oo miman duul ka mida khalaqa uu abuuray tafdiilan fadilin mahad waxaa iskale ilaaha iga fadilay in badan uu abuuray oo nicamta aan haysto aysan haysan wa fadalanii allihii dheeraad i siiyey calaa kathiirin in badanna waxaysan haysanoo dheeraaba isiiyey intaas faraha badanoo minman duul ka mid a khalaqa ilaahay uu abuuray tafdiilan fadilid marka ma maqashiine mise maqashiimeyd qofka ma maqashiine ma ilaahyaa maha iskale balaayada lagugu imtixaana iga iga iga iga caafiyey miyaad leedahay mise maqashiimeyd labaa loo kala qaadahayn culummadu hadday balaayadu ay tahay waxa weyan cuduro iyo dhibaatooyinkaas adduun ma maqashiinaydi maxaa murugaa usii siyaadina waa dulmi hadoo u dhibe ya hoosaad ilaahay u xusane mana maqashiinaydi laakiin hadday balaayadu balaayo diineed tahay oo waxa weeyaan diin xumo ka muuqata labaa loosii kala qaaday markaas horta midka dhibaatada adduun haysato marna maqashiimaydi hoosaad u leedahay maxaa yeele isagu ma hadlayna mogtakan waxa weyan cuqdad ma usii siyaadine ma maqashiinaydi maxaa soo haray midkaan muqayilka ee musiibadu ku dhacday ee diinxumadu haysato labaa loo kala qaaday in dhibaata ka imaanaydo inaysan dhibaata ka imaahayn dii dhibaata ka imaahayda waxba asna maqashimaydo hoosaad leedahay alxamdu lilah aladi caafaani mima btalaaka bih wafadalanii calaa kaiirin man khalaq tafdila haddaan balaaya kaaga imaahayn wax dhibu ka imaahayn waa maqashiine si uu arrintan u dareemo isaga laftigiis inuu balaayeysan yahy isaga laftigiis si uu u dareemo in balaaya haysato ila isma oga waxa weya midkaas aad ujeedo afka iyo sanka qiiqa kasii daynaya oo dhareer afka ka daadanayo sida rati weyn oo waxa weyan naq iyo dee deegaan ka dhergay waxa weeyaan balaayo inay haysato iskumaba haystaba fiili ninkaas doogga xoolaha ka badsanaya iskuma haysato balaayo inay haysato badankoodu qaarna way ogyihin in balaayo haysato marka si uu u dareemo inaad tirahdo ilaahay baa ku mahadsan balaayada ku haysata iga badbaadiyey haddaan dhib ka imaahayn waa sidaas waa fiicanta maa yuqaalu waxaa laleeyahay fi lmajlisi meeshii la fadhiisto xadiidkaas saxaabiga wariyey waxa weya waa abu hurayra abu hurayra weriye radia allahu canhu maa yuqaalu waxaa laleeyahy fi lmajlisi meeshii la fadhiisto meel haddaad fadhiisato meeshaas inaad ilahay ku xustaa la rabaa fiiri can ibni cumar cabdullahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa arrinku kaana shanigu wuxuu ahaa yucaddu in loo tiriyo lirasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama fi lmajlisi alwaaxidi hal fadhi mi-atu maratin boqol mara loo tiri jiray min qabli an yaquuma intuusan ka istaagin rabbi kfir lii wa tub calaya inaka anta tawaabu raxiim boqol aa loo tiri jira intuusan istaagin hal fadhi marka intaad fadhido meelaha inaad adkaartan badidaa la rabaa kaana arinku wuxuu ahaa yucaddu in loo tiriyo lirasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fi lmajlisi meel uu fadhiyo majliska alwaaxidi keligiisa mi-atu maratin boqol mar min qabli an yaquuma intuusan istaagin oo maxaa boqolkaas tahay uu nabigu dhahay wuxuu leeyahay rabbi kfir lii allow ii dembi dhaaf wa tub calaya allow iga toobad aqbal inaka adiga anta tawaabu alla toobad aqbal badanaad tahay alkafuuru dembi dhaaf badan kafaarat lmajlis meesha la fadhiyo kafaara gudkeeda meel haddii la fadhiisto weliba meeshana waxa loo fadhiyaa aysan diin ahayn ee sheeko ay tahay badanaaba gefaa dhaca qof waxa weyan carabkiisu kelmad qalada ku dhaco qof qof caayay qof qof xantay qof been hadalka ay ka dhex gashay badanaaba gef inuu ka dhacay u badanta haddii lagu kala tago iyadoon ilaahay lagu xusin qaana qofkaas raacayda beriqiyam alla ama waa u cadaabin ama hadduu raba waa u cafin way soo marnay kitaabka bilowgiisan kusoo marnay majlis dadka fadhiya khada a ka dhacaya khada'aas marka ayagoon ilaahay xusin oo nabiga ku sallin hadday iska kala tagaan waxa weeyaan khaan ayaa dushooda adayna loo haystaa ilaahi weyna subxaana wa tacaala berri qiyam haduu raba waa u cadaabin hadduu rabana waa u cafin laakiin waa dad qaamaysan oo meel inta fadhiistay siday dhulki ilaahay u fadhiyeen oo nimcadii alle ugu dhex jireen inta dambaabeen haddana ayagoon alla xusin kala tegay noqonaya waxaa jirta marka fadhiyadaas marka lasoo qatimayo nabigu wuxuu u jideeyey sala allahu calayh wasalam waxa la yidhaha kafaaratu lmajlis oo fadhigii meesha la fadhiyey waxa weeyaan kafaaro u ah oo macnaheeda kafaara waxa weyan wixii khada ah ama gef ah ama dembiho meeshaas uga dhacay ayay u tahay waxa weeyaan dembi dhaaf oy kafaara gudka tahy taasaan la raba wax kale lama rabo midii nabiga ogaayaa la rabaa waa kana kafaaratu lmajlis majliska kafaaro gudkiisii subxaanaka ilaahow nastihidaadaan ku nastaha allaahumma allo wa bixamdika mahadintaada xaal aan ku dheehanahay ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga maahane astakfiruka ilaahow dembi dhaafaan ku weydiisaa waa tuub ilayka adaana kuu soo laabana saasuu leeyahy waa istikfaar waa dembi dhaaf darab waa toobad keen waa istikfaar khada ii ka dhacay ma majliskaas ayay kafaaro ka tahy xadiidkaasna waxaa wariyey abu hurayra taasaana rabaa weliba waxaa xadiidka ku jirtay nabiga inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii fadhiista meel meeshaasoo buuqeedu bato hadalkeedu bato ee yidhaahda intuusan istaagin ducadan qof yidhaahdaa ma jiro ilaa hadday dhacdo kafara allaahu lahu maa kaana fii majlisi daalika ilaahay wuxuu u dhaafaa wax alla wixii ka dhacay majliskaas qof intuusan istaagin inuu yidhahda la rabaa marka meeshaas fiiri shaydaanku waa cadow wuxuu rabaa inuu seejiyo sunnadaas nabiga sala allahu calay wasalam diinkana fiiriya walaalayaal diintu caqli maahan meel kasta wixii nabigu ku ogaa waa in looga leexdaa oo sidii nabigu ugu ogaa loogu socdaa saasaa la rabaa soo maa hadda markaan istaagno salaada aan u istaagno fiiriya markaan salaada u istaagno oo aan salaada xiranayno allahu akbar soo kuma xirano ka war haddaan allahu akbar inta u kaadino aan idhahno alraxmaan araxiim laba magac ilaahay laba magaco ilaahay o kale haddaan soo qadano aan idhahno alxaliimu akbar allaha xaliimka ahaa weyn haddaan idhahna ka war salaadii noo xirmime hadda fiiri alxaliimna waa magac ilaahay laakin maxaa dhacay hadde nabiga wuxuuna yidhi allahu akbar idhaahdo xaliim waa magac ilaahay nabigu waana yiqiinay soo ma ma dhihin xaliim dhehe waxaad tidhahdaan markaad salaada xiraydan wuxuu yidhi allahuda dhah haye markii allah akbar kadib faatixada hala akriyaa nabigu yidhi haddaan inta iska dayno aan afar iyo tobankii boqolka ku akrina ka waran ragcadaas ma naga ansixi inta faatixada ka tagno naga ansixmin maxaa dhacay nabigii qur-aankan lagu soo dejiyo yiqiin nabigaasaana yidhi meeshaan faatixada ku akriya marka waxaa la rabaa meel walba wixii nabigu yidhi in lagu ekaysto sala allahu caleyh wasalam hadalkaas maxaan ula jeedaa waxaan ula jeedaa markii fadhiyaalka lagu kala tegaya dhaqan soomaali waxaa fataxa fataxa uu leey faatixada nabi maxameda lagu soo dejiyey sala allahu caleyh wasalam ma dhihin markii fadhi lagu kala tegaayo ha la akriyo ee wuxuu yidhi markii fadhiga lagu kala tegayo ha la akriyo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiru watuub ilayk ka waran warkaasa waxaa dhacda weliba waxyaalaha la yaab kale qofkaas jaahilka haddii la yidhaahdo waryaa faataxa maahane kafaaratu majliski akriya wuxuu leeya ka waran faatixada maa la diida faatixada la diidi ma ee nabi khilaafida la diida hadi faatixada la diida faatixada saa loo diida waa ku tukaa faatixada waa akriya waa ku tukadaa ma diido ee waxaan diidaa nabi khilaafida ha see alla ku gala ha khilaafi nabiga sidaas wey fadhiga marka la furfuraayo kadalika haye shirka hala furfuro faataxa uu leeyahy hadda nabigu maku furfuri jiray adiga nabiga maxaad u khilaafi maxaa ku jeclaysiiye dariiqa waxa wey nabi khilaafida ya maxaa nabigu ku furfura jiray ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdi llahu falaa mudila lah waa la yaqaana khudbat lxaaja la yidhaha ku furfuro adiga xaa nabiga uga daba wareegay xaad nabiga u necebtahay ya ilaa qofkaad necebta hala khilaafay ma qofaad jecesha hala khilaafaa haddaad nabiga jeceshahay nabiga xaad u khilaafay acuudu billahi war ummaddan ummaddan shaydaanku maalin hore ka haystaan la yaabana ilaahay ha looga cabsado shaydaanka laga soo haro meel walba wixii nabigu kugu ogaayay inaad ku ekaysataan rabaa maxaad u khilaafay nabiga sala allahu caleyh wasalam fadhiga markii la bilaabayo ku bilow wixii nabigu ku bilaabi jiray sala allahu caleyh wasalam marki qofka hadlayo khudbaynaya wixii nabigu ku bilaabi jira ku bilow markii fadhiga lasoo khatimayo wixii nabigu kusoo khatimi jira lagu soo khatimo markii la tukana wixii nabigu ku tukan jira lagu tukado meel walba cagta meeshuu nabigu dhiga hala dhigo nabiga iyo saxaabadiisa hala raaco diintaa la soo dejiya hala raaco caadadan ka taga iska daaya caadooyinka adducaa ducada lagu duay loogu duceeyo liman qaala qofkii ku yidhaha afar allahu laka ilaahay ha kuu dambi dhaafo qofkii ku yidhaha xaad ugu ducayna iska aamuse adducaa ducadii loogu ducayna dacaa waxaan idhaha hadday laamo ka dabamarto waa maxay waa u ducayn adducaa ducada loogu ducayna liman qofkii qaala yidhahdo afar allahu laka waxaa leedahay walaka adiga ilaahay ha kuu dambi dhaafo ilaa asbaa kuu duceeyey waa inaad abaal guddaa wanaag weyn uu kuu gala soo ma ah xadiidkaas cabdullaahi ibnu sirjis ayaa wariyey saxaabiga la yidhaahdo wuxuuna xadiiska dhamaystirkiisu ahaa wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan arkay cunto uy siiyaan nabiga aan cunay markaasaan idu yidhi gafar allaahu laka ya rasuul allah ilaahay a kuu dambi dhaafo rasuulka ilaahay ilaa qof hadduu wanaag kuu sameeyo waa loo duceeya saxaabigaas fiiri nabiga cuntadiisii cunay iskama aamusin waa u duceeyro nabigii markaasaa nabigu yidhi walak adigana ilaahay a kuu dambi dhaafo marka waa arrin aad u faa'iido badan weeyaan raawiga cabdullaahi ibnu sirjis ka warinaya xadiidka wuxuu yidhi cabdullaahi ma nabiga ilaahay dambidhaaf kuu weydiye markaasuu yii anigana waa i weydiiyey idinkana waa idin weydiiyey oo annaga muslimiinta see noogu weydiiyey wastakfir lidembika walilmu'miniina walmu'minaati maadaan arag u yidhi qur-aanka ilaahaa ku yidhi nabiga naftaada dembidhaaf ilaahay u weydiiye ragga mu'miniinta ee gabdhaha mu'minaadka dhammaanna ilahay dembidhaaf u weydiye nabigana waa ku camal falay aayadda soo ma jeedid marka mu'miniinto dhan ilahay dembidhaaf u weydiiyey adducaau ducada loogu duceeyo liman sanaca ilayka macruufan qofkii wanaag kuu sameeyey qofkii wanaag kuu sameeyey wanaag qofkii kuu sameeyo ducada loogu duceeyo wanaag yaa ugu weyn wanaag yaa ugu weyn wanaag waxaa ugu weyn qofkii diinka ilaahay ku baray qofkii diintan ku soo gaarsiiyey diinta asalkeeda yaa ummadoo dhan soo gaarsiiyey nabi maxamed sala allahu alay wasalam abaalka ugu weyn marka yaa nugu leh oo makhluuq ah nabi maxamed sala allahu alay wasalam kadib waxa weyan qofkii diinta ku baray macalinkaagii qur-aanka ku baray shiikaagii diinka ku baray waxa weyan abaal weyn weyn oo la huba inaadan ka abaal guri karin kugu wada leey haraf diina qofkii ku baray abaal kugu leey aabba iyo hooyada oo diintiina kugu tarbiyeeyey kuna dhalay oo jirkooda lagaa soo gooyeyna haddee abaalkooda maba gudi kartid ayaga maba gudi kartid sow ma adan garan waxa weyan qof kasta oo abaal kuu galayna waxaa lagaa rabaa inaad abaal guddo haddii saxiixa nabiga ka sugnaaday sala allahu alay wasalam oo uu nabigu yidhi man sanaca ilaykum macruufan fa kaafiuuhu war qofkii wanaag iniin sameeya u abaalguda qof alla qofkii wanaag kuu samey inaad u abaalguddaal raba kaadan u abaalguri karin maxaad samaynay ilaa qofkii diinta ilaahay ku baray ma u abaalgudi karta weliga haddaad joogto ha weligaa ma abaalgudi karti qofkaadnan u abaalgudi karinna nabiga wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam fain lam tajiduu fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah xataa tarawna anakum qad kaafatumuuhu haddaadnaan u abaalgudi karin oodnan heli karin waxaad ugu abaalguddaan u duceeya ducada ha kala joojinina ilaa aad istiraadeen waaba u abaalgudeen sidaasaa la rabaa qof kastoo wanaag kuu sameeyey waxa weyan macalinkii qur-aanka ku baray sheikii diinta ku baray waxa weyan aabbiyo hooyo waxa weyan qof kasta oo ixsaan maalin kuu sameeyey waxaa la rabaa inaad u ducaydo sidaasaa la rabaa waana xadiis saxiix xadiiskaas oo axmed ibn xambal ayaa wariyey irwa lqaliil sheekh naasirudiin albani ku saxiix yeelay sunanka qaar ka midana way wariyeen sida abu daawud oo kale marka adducaau ducada xadiidka aan kuleeyahay on hadda sheegay waa midkan korka ka akriyay maahan kitaabka midka ku yaala midka kitaabka ku yaalla haddaan ku akri adducaau ducadii loogu ducay lahaa liman qofkii sanaca kuu sameeyey ilayka adiga macruufan wanaag iska qumayo ha noqon waxa weeyaan qof hadduu wanaag kuu sameeyo ha iska dhaqaaqi u ducee waxaad leedahay jazaaka allahu khayran ilaahay khayr ha kugu abaalmari ilaahay khayr ha kugu abaalmari xadiidka dhammaystirkiisana wuxuu ahaa xadiidka waxaa wariye usaamatu ibnu zayde man sunica ilayhi macruufun qofkii wanaag loo sameeyo fa qaala lisaaxibihi oo qofkii wanaag u sameeyey yidhahda jazaaka allahu khayran ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo faqad ablaqa fi hanaa'i ammaanta waa ku xeel dheeraaday qofkaasu qofkaasu ammaanta waa ku xeel dheeraaday marka qofkii wanaag kuu sameeya inaad saas ugu ducaydaa la rabaa maa yacsimu llaahu bihi min addajaal wixii ilaahay qofka uga ilaali lahaa dajaal dajaal waa gaal shaydaan ah oo aakhiru zamaanka imaanaya oo rabbinimo sheeganaya oo dadka badankoodu raacayaan oo aad u shar badan ilaahay baan ka magan galaynaa nabi kasto ilaahay soo diray ummaddiisa waa uga digi jiray nabigeennana waa nooga digay sala allahu calay wasalam waxaana sunnaa salaad kastoo tukato salaadaha shanta ah oo waajibka ah ataxiyaadka ka gadaal inaad ilaahay ka mangasho shartiisa marka waxyaala ilaahay marka waxaa jirta qofku hadduu ku dadaalo ilaahay uga ilaaliyo maa yacsimu llahu waxa ilaahay uga ilaaliyo bihi maaga min addajaal man xafida qofkii xifdiya cashra aayaatin toban aayadood oo min awali suurati lkaafi suuratlkaafi awelkeeda ah tobanka aayadoo ugu horeeya cusima waa laga ilaaliya min adajaali dajaal dajaal waa laga ilaaliya abudarda ayaa xadiidkaas wariyey marka aad in loogu dadaalo salaadahana waxa weeyaan shanta salaadoodna adxayaadka ka gadaal ilaahay laga magan galo waxa weeyaan tobankaas aayadoodna la xifdiyo lafdan wa macnan taasaa aad loo rabaa adducaau ducada loogu duceeya liman qofkii qaala yidhaahda innii aniga uxibuka waa ku jeclay fillaah ilaahay dartiisaan kuu jecela qofkii ku yidhaahda ilaahay dartiisaan kuu jecela macnaha ilaahay diintiisa sidaad ugu toosan tahay ood ilaahay ugu xidhan tahay sidaas darteedaan kuu jecelay qofkii ku yidhaahda waxbaan ka soo booday ha waxbaan ka soo booday cafwan waxaan ka soo booday walisticaadatu waxyaalaha looga badbaado dajaalka qayb ka midaan kasoo tegay wuxuu yidhi shiiku oo war shiiku leeyahay walisticaadatu waa in la magan galo billaahi allah min fitnatihi dajaal fitnadiisa waa in laga magan galo caqiba tashahudi ataxiyaadka gadaalkiisa ataxiyaadka alakiiri oo dambeeya ataxiyaadkaasoo min kulli salaatin salaad kasta ka mid a walisticaadatu in la magan galo billaahi allah ayaa looga badbaadaa dajaal min fitnatihi fitnada dajaal laga magan galo alle caqiba tashahudi ataxiyaadka gadaalkiisa ataxiyaadka alakiiri dambeeya min kulli salaatin salaad kasta ataxiyaadkaasoo ka mid a marka axaadiis saxiixa kusoo aroortay waxna waa ka soo marnay adducaau ducada loogu duceeya liman qofkii qaala yidhaahda ini aniga uxibuka waa ku jecelay filaahi alla dartiisaan kuu jecela hadii qof ku yidhaahdo waxa weeye aniga waan ku jecelay waxaan kuu jecelayn waxay tahay sidaad ilaahay ugu xihantaho diinta ilahay u ilaalayda ilaa qofka diinta alle ku dhegan waa la jeclaadaa waa xaq in la jeclaado qofkii adiga diinta alle ku dhegan oo ilaalinayo xuduudda alle ilaalina inaad jecesha inaad u sheegtaana waa sunna weliba waa sunna oo xadiidka dhamaystirkiisa waxaa ku jiray ninaa nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam ayaan wuxuu anoo jooga ayaa nin soo mara markaasaan waxaan idhi yidhi rasuulka allow anigu waa jecelay ninkaan markaasaa nabigu yidhi acalimtahu ma ogeysiiday amase aclamtahu ma ogeysiiday dhe aclamtahu ma ogeysiiday markaasaan yidhi maya markaasaa nabigu yidhi aclimhu u sheeg inaad ilahay dirsi u jeceshay marka halkaas maxaa kaaga muuqda waxa weya qofka diinta alle ku toosan ee ilaahay dartiis aad u jeceshahay sunnada nabiga waxaa ka mid a inaad u sheegto oo tirahda ilaahay dartiisaan kuu jecel sida uu yidhi abu salaymaan alkhadaabi waxa weeyaan taasna macnaheeda waxa weeye uu yidhi waa ta'aaluf quluubta laysku soo dumayo maadaama aad ilaahay adigu jeceshahay asna aad aragta ilaahay dartiis aad u jeceshahay quluubtiinu inay isku dumanto ood isjeclaataan ayaa la rabaa ilaa mu'miniintu inay isjeclaadaan asbaabta jannada lagu galay ka mid tah oo nabigu sheegay sala allahu alay slam uuna nabigu sheegay inaysan jannada gelayn haddaysan isjeclaan marka adducaa ducada loogu ducaynaya liman qofkii qaala yidhaahda inii aniga uxibuka waa ku jecelahay filah ilahay dartiisan kuu jecelahay qof hadduu ku yidhaahdo maxaad leedahay waxay leedahay axabaka ha ku jeclaado aladii allaha axbabtani aniga aad ii jeceshay lahu liajli dartiis allaha dartiis aad ii jeceshay ha ku jeclaado saasaad ugu abaalgudi axabaka ha ku jeclaado aladii allaha axbabtani aad aniga ii jeclaatay lahu liajli dartiis xadiidkaas anas ibnu maaliga weriye adducaa ducada loogu duceeya liman carada calayka maal maalahu qofkii maalkiisa kuusoo bandhiga oo ku yidha maalkaygan ku siina ducada loogu duceeyo adducaa ducada loogu duceeyo liman carada calayka qofkii kuusoo bandhiga maalahu maalkiisa waxay leedahay baaraka allahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo fii ahlika ehelkaaga iyo wamaalaka maalka wa maalika maalkaaga baaraka allahu laka allah ha kuu barakeeyo fii ahlika ehelkaaga iyo maalika maalkaaga aharkan waxa weyan cabdiraxmaan ibnu cawf ayuu ka sugnaaday hadal ducadan cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa ku duceeyey wuxuuna ugu duceeyey ducadan waxa weeyaan sacad ibnu rabiica alansaari waxayna sababtu ahayd magaalada madiine markii la tegey oo nabigeena sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadu ay ka hijroodeen maka oo ay madiine tageen nabiga labalaba u walaaleeyey saxaabadii oo nin muhaajira oo aan meesha deegaan ku lahayn iyo nin ansaariyaba walaaluu ka dhigay si ay iskaga waqabaan marka cabdiraxmaan ibnu cawf waxaa lala walaaleeyey sacad ibnu rabiic alansaari marka sacadna nin qaniyuhu ahaa cabdiraxmaan markii lala walaaleeyey ma ahan uun hay aan isalaamno qof walbaana gurigiisa wuxuu ku yahay allah ku og oo midna gaaja nafta uga dhacayda midna waa laban yahay saas maahayn walaaltinimadu waa uu yeeray cabdiraxmaan kaal ayuu yidhi adigood soo hijirootay meeshaan deegaan kuma ihid walaalkay baa ta waxa weeyaan maalkayga oo dhan fiiri waa kula kala barana bar qaado labaxaasaan leeyahay midaan kuu furina inta cidda tarsato guurso saasuu ku yidhi cabdiraxmaan ibnu coof marka fursad dahabiya kusoo martay ka faaidaysa muu is yidhi ma dhihin wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika xaaskaaga kaama raba ii furi maydid allaha kuu barakeeyo maalkaaga isii maydid allaha kuu barakeeyo suuqay tusu yidhi anugu ganacsigaan aqaani suuquu tusay qani yuu noqday cabdiraxmaan ibnu coof qani uu noqday marka taas waxay kaloo ku tusaydaa adigana waxa weeye walaalkaaga oo wanaagga kula jecel maalkiisa hadduu kuusoo bandhigo haddaad ka deeqtoomi karto inaadan un ka faaidaysan oodan dhihin faraha iga saar ee aad u ducaydo ee aad adugu inaad shaqaysato ku dadaasho taas ayuu ku tusaya xadiidka cabdiraxmaan ibnu cawf waxa weyan hadalkan cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa yiri oo ku duceeyey adducaau ducada loogu duceeyo adducaau ducada loogu duceeyo liman qofkii aqrada amaahiya oo dayn bixiya cinda alqadaa'i marka loo gudayo qofkii daynku siiya marka daynta loo gudayo waxa weeyaan ducada loogu duceeyo maahan maalka inta ho maalka waa kana daynkaad ugu lahaade kaliya maahan ixsaan kuu sameeyey waxa weeyaan laba shay a lagaa rabaa mar haddii dayn lagu siiyo labadaas waa inaad akhlaaqda islaamka aad ka barataa adducaa ducada loogu duceeyo liman aqrada qofkii dayn bixiya cinda alqadaa'i marka loo gudaa waxaa leedaha baaraka allahu laka allah kuu barakeeyo fii ahlika ehelkaaga wa maalika maalkaaga inamaa wax kale maahan jazaau salafi salafka waa daynka horumarinta horaya laguu siisiiyey maalka inaad soo celayde inamaa wax kale maahan jazaau salafi daynka abaalkiisu alxamdu mahad weeye iyo waladaa gudid dayn qofkii la siiyay labadaas laga rabaa am mahad inuu mahadyo qofkii walaalkiisa oo ammaano iyo inuu gudo oo waktigii ku keeno cabdullaahi bn abi rabiica ayaa xadiidkaas wariyey wuxuuna ahaa cabdulaahiya wuxuu yidhi nabiga iga amaahday yuu yidhi afartan kun uu iga amaahday maal uu meel ka sugayaa u yimid markaasuu ii keenay markuu ii keenay ayuu nabigu yidhi u yidhi sala allahu caleyh wasalam baaraka allahu laka fii ahlika wa maalika inama jazaau salafi alxamdu waladaa oo nabigaa saas ku duceeyey sala allahu alay slm marka waa inaad saas ugu duceyda qofkii daynku siiya waqtigiina aad ku keento adan kala dibdhicin marka horena iska ilaali dayn inaad qaato adoo ka kaaftoomi kara ducaau lkhawfi cabsida ducadeeda min ashirki shirkiga laga cabsado qofku hadduu shirki inuu ku dhaco ka cabsado qof aan ka cabsayn ma jire ducadii uu ku ducaysa laha allahu akbar maanta dadka jooga shirkiba ma ka cabsadaanba shirkiba ma ka cabsadaan waxay meeshan la soo taagan yihiin shirkiba kuma dhacdo ummatu maxamed xasbuna allahu anama lwakiil jahli intaas leeg ilaahay baan ka magan galnaa waxa weeyaan qofku wuxuu leeyahay allaahuma allah inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaa an ushrika mi an ushrika bika inaan kuu shariig yeelo walxaal ana aniga aclamu aan ogahay wa astakfiruka waxaan dembi dhaaf kaa weydiisanaa lima laa aclamu waxaan ogey saasuu ku ducayna firi waxa weeyaan nabiga sala allahu alay sl weliba xadiiska dhamaystirkiisu wuxu bal fiiri xadiidkaas xadiidka waxaa wariyey abu muusa alashcari radia allahu canhu nabigaa yidhi yaa ayuha nnaas itaquu haada shirka fa inahu akfaa min dabiibi naml wardadoo war shirkigan iska ilaaliya shirkigu waa ka qarsoonaasha badan yahay quraanjada socodkeeda quraanjada habeenka madow dhagaxa sisibta ku soconayda waa ka qarsoonaasha badan yahay markaasaa la weydiiyey oo markaasa waxa weeyaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam inta la weydiiyo o la yidhi saan iskaga ilaalayna ayuu nabigu yidhi hadalkan dhaha waxaad tidhaahdaan waxaad tidhaahdaan allahuma allah inii aniga acuudu bika waxaan kaa magan galaa an ushrika bika inaan kuu shariig yeelo ilaa qof alle u shariig yeelo waa u dhammaatay waman yushrik billah fakaanamaa khara min asamaa fatakhطafuhu طayru aw tahwi bihi الriixu fi makaani صaxiiq inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljana wama'waahu الnaar arrintu waxa weeye qofka ilaahay u shariig yeelay ilaahay janno waa ka xaaraamtinimeeyey gurigu u hoyaanaana waa naarta jahanama naar ayaa guri u ah ma garatay wax u gargaarayaan arka maayo kasoo saara marka ilaahay inaad ka magan gasho wey waa arrin khatar ah allaahuma allah inii aniga acuudu bika waxaan kaa magan galaa an ushirka bika inaan kuu shariig yeelo walxaal an aniga aclamu aan ogahay wa astakfiruka allow dembi dhaafaan kaa weydiisanaa lima la aclamu waxaanan ogey wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed